samu'eel cutubka labaatan iyo sagaalaad haddaba reer falastiin waxay ciidamadoodii oo dhan ku soo ururiyeen afeeq oo reer binu israa'iilna waxay soo ag degeen ishii ku tiil yasra'eel oo saraakiishii reer falastiinna way soo gudbeen iyagoo ah boqol boqol iyo kun kun oo daa'uud iyo raggiisiinna iyagoo aakiish la socda ayay soo daba galeen markaase amiiradii reer falastiin waxay yidhaahdeen kuwaan cibraaniyadda ahu maxay halkan ka samaynayaan akiishna wuxuu amiiradii reer falastiin ku yidhi warkanu sow maaha daa'uud oo ahaa addoonkii boqorka reer binu israa'iil ee saa'uul ah oo ila joogay maalmahan iyo sannadahanba oo aanan innaba xumaan ka helin tan iyo maalintii uu ii yimid ilaa maantadan laakiinse amiiradii reer falastiin aad bay ugu cadhoodeen markaasay amiiradii reer falastiin ku yidhaahdeen war ninkan celi si uu ugu noqdo meeshiisii aad u dooratay oo yuusan dagaalka noo raacin waaba intaasoo intaannu dagaalka ku jirno uu col noo noqdaa waayo ninkaannu bal muxuu sayidkiisii kula heshiin karaa sow ma aha nimankan madaxyadooda kanu sow ma aha daa'uud kii ay gabay isugu celceliyeen iyagoo cayaaraya oo leh saa'uul wuxuu laayey kumanyaalkiisii daa'uudna wuxuu laayay tobanyaalkiisii kun markaasaa aakiish daa'uud u yeedhay oo ku yidhi rabbiga noloshiisaan ku dhaartaye adigu waad qumanayd oo markaynu ciidanka dhex soconnay sii bixiddaada iyo soo gelidaaduba hortayda way ku wanaagsanaayeen waayo ilaa maalintii aad ii timid iyo maantadan la joogo innama xumaan kuguma aanan arkin habase yeeshee saraakiishu raalli kaamaaha sidaas daraaddeed iska noqo oo nabad ku tag yaadan saraakiisha reer falastiin calool xumayne markaasaa daa'uud wuxuu aakiish ku yidhi war maxaan sameeyey oo xumaan maad igu aragtay anoo addoonkaaga ah intii aan kula joogay iyo ilaa maantadan oo maxaa laygu diiday si aanan u tegin oo aanan ula diriirin cadaawayaashaada boqorow sayidkaygiiyow markaasaa aakiish daa'uud ugu jawaabay anigu waan ogahay inaad hortayda ku wanaagsan tahay oo waxaad iila mid tahay malaa'ig ilaah habase yeeshee amiiradii reer falastiin waxay yidhaahdeen isagu dagaalka noo raaci maayo haddaba aroor hore adiga iyo sayidkaaga addoommadiisii oo kula socdaaba kaca oo aroortii markaad kacdaan oo waagu idiin baryo taga markaasaa daa'uud iyo raggiisiiba aroor hore kaceen si ay subaxdii u tagaan oo ay ugu noqdaan dalkii reer falastiin oo kuwii reer falastiinnah kor bay ugu sii baxeen xagga yasra'eel